الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى قلبت الخميس ونحن بلابنينا كتاب لو يقال لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد وأنا كتاب مهمة وكتبت عقيدة كمدة culimmaduna ay dadka ugu nabseexeeyaan inay baneeyaan kitaabkan oo waxa weeye laga faa'iideysto shiikha kitaabka iskale waxaa loo yaqaana muwafaq uddiin ibnu qudaama oo wataynu soo tilmaanay cumdat laxkaamka shiikhii alife cabdilghani ibn cabdilwaaxid almaqdisi inay habarwadaag ahaayeen isku sanadna ay wada dhasheen shan boqol iyo koob iyo afartankii ayay wada dhasheen shiikha cumdatulaxkaamka iskale iyo shiikhan ibnu qudaama la yidhaha halkaana waxaynu kusoo tilmaannay wadaadka cumdatulaxkaam kale oo kitaab xadiida inuu xadiidka baac ku laha oo cilmulxadiidka lagu yaqaanay shiikhanna isaguna wuxuu baac ku lahaa fiqiga xanaabilada yacumu guud ahaan fiqiga gaar ahaanna fiqiga xambaliyada ayuu caan ku ahaa ilaa uu gaadhay mu'alafaadka ugu waaweyn ee madhabka xanaabilada inuu noqday shiikha alifay kutubta ugu caansan shiikha iskala weyn bal wuxuu gaadhay usluub aada u fiican oo culimadii dambe ay ku ammaaneen in fiqiga kutubta uu ka alifayey dadka mustawayaadkooda uu ku dhisay wuxuu leeyahay shiku kitaab alcumda la yidhaahdo ama cumdat lfiqhi dadka wuxuu ugu talagalay dadka mubtadi'iinta ah wuxuuna u ictimaaday riwaayada صaxiixa ah ama muctamadka ah ee madhabka xanaabilada alcumda wuxuu ku xajiyey kitaab loo yaqaano almuqnic oo isagana uu tilmaamayo riwaayaadka iyo waxyaabaha uu tilmaamayo khilaafka madhabka dhexdiisa uu kaga hadlo wuxuu kusii xajiyey mustawa kaa ka caalisan oo alkaafi la yidhaahdo oo riwaayaadka si taaba uu sheegayo aqwaasha madhabka xanaabilada uu ku faahfaahinayo adiladiina uu ku sheegayo kaafiga markuu alifay ayuu haddana wuxuu alifay almughni kitaabka loo yaqaan libni hudaam oo isagu uu ku tilmaamayo khilaafka madaahibta udhexeeya o dhan aqwaashii shaaficiyada iyo adiladooda aqwaashii xanaabilada iyo adiladooda xanafiyada maalikiyada iyo culimada kale awsaaciga aimadii salafka aqwaashoodii buu tilmaamaya iyo adiladoodii kitaabkaasina waa algaayat lfiqi waa kitaabka fiqiga loo daba fadhiisto majmuuca imaamu nawowi ayaa dhadhaweyn lahaa ama la mid noqon lahaa laakiin majmuucana hoysaynu ogsoonahay kitaab kaamila oo dhamaystiran ma walidalik wuxuu noqday madaahibtoo dhan marjic buu u noqday kitaabkaas uu ibnu qudaama iska leeyahy ilaa uu gaadhay sulطaan اlculamaa ciz اdiin ibn cabdisalaam inuu yidhaahdo maa taabat nafsii bilfutya xataa wajadtu nuskata اlmuغni naftaydu kumay xasilin inaan fatwoodo oo dadka u fatwoodo ilaa aan ka helay kitaabka mugniga aan ka helay marka shiiku shiikh qayima buu ahaa sheekh cabdurazaq cafiifi oo culimadii waaweynaaha sacuudiga ka mid oo dhintay allah yarxamu waxyaabuhu sheegaya waxaa ka mid a inuu yidhi kitaabka cumdaha dugsiga hoose ugu talagala cumdat lfiqhi ibtidaaiga dugsiga ibtidaa'igaaba ugu talagala kitaabka loo yaqaano almuqnicna waa dugsi dhexe ayuu ugu talagalay alkaafina wuxuu ugu talagalay tarawi dugsi sare ayuu ugu talagalay almuqnina jaamacadda ayuu ugu talagalay saasuu sheikhu ugu talagalay laakiin hadda wuxuu i kii ugu hooseeye cumdaaba jaamacadaha lagu dhiga bal laga yaabo dadka jaamacadaha dhigta inaanay fahmin inaanay fahmin marka shiikhu wuxuu ahaa shiikh ilaahay u barakeeyey kutubtiisana ilaahay dadka uu ku anfacay kitaabkan uu maanta alifay dabcan kutub badan buu leeyahay sidaanu tilmaanay fiqiga kutub badan buu ka leeyahay xagga caqiidadana kutub badan buu ka alifay oo kitaabkana ka mid a damu ta'wiil baa ka mid a taxriimu nadar fii cilmi lkalaam baa ka mid a alculuw oo ilaahay loo sugayo culuwiga iyo kutub kaleo muctaqadka ku saabsan ahlusunna waljamaaca ayuu shiikhana iska leeyey kitaabkan wuxuu ku magacaabay sida la sheegay lumcat lictiqaad alhaadi ila sabiili arashaad walow magacaas shiikhuu muqadimada ah uu inoogu cabay cid kaleo dadkii u tarjumaysay oo magaca u sheegayna aan lahayn laakiin waa magac kitaabku uu ku caanbaxay laakiin culimadii u tarjumaynaysay waxay kitaabkan ku magacaabeen alictiqaad alictiqaad kitaabkii ictiqaad qolo kale waxay yidhahdeen juz lictiqaad ama juzun fi lictiqaad yacni juz ama kitaab kooban oo ku saabsan ictiqaadka ku saabsan laakiin magaca caanka ah walow mualifkii ayna ka hayn ee culimadii dambe ee kutub kitaabkana lagu daabacay culimadii dambena ay ku magacaabeen waa magaca noocaas wey lumcat lictiqaad alhaadi ila sabiili arashaad lumca macnaheedu waxa ay tahay luqada macnayaal badan baa lagu macneeyaa macnayaasha waxaa ka mid ah alqibcatu min ashay shay qeyb ka mida oo asalkeedii waxaa laga keenay lumca waxa weeye geedaha nooc ka mida ayaa haddii qeyb ka midi ay qallasho ayaa waxaa lagu magacaabaa lumca ayaa lagu magacaaba lumco ayaa lagu magacaaba macnaha guudna wuxuu noqonayaa qayb shayga ka mida waxaa kaloo lumca luqada loo isticmaalaa shaygaasi waa shay-un laamic waa shay ifaya oo dhalaalaya waxaa kaloo loo isticmaalaa lumco albulga min alcaysh wixii qofka ku filan nolol maalmeed qofka wixii ku filanna bulgadana waxaa la yidhahda lumca la yidhahda fulan cindahu lumca yani wuxuu haystaa masaariif bu hayst wax ku filan bu hayst sidaana waa la yidhahda macnayaashaaba waxa weeye lumca waa la yidhaahdaa kitaabkana in lagu magacaabo ma diideyso oo lumcat lictiqaad bimacnaa qicatun min alictiqaad waa qeyb ictiqaadka ka mid a waxaa macnaha la mid a albulgatu min alictiqaad wax qofka ku filan oo ictiqaadkii ka mid a ictiqaadkii ka mid a waayo kitaabku waa kitaab kooban walidalika caqiidada wuxuu kaa siinayaa inaad ku manaafacaadsato oo aad ku meel gaadho oo ilaahay uu kugu anfaco laakiin ma aha mufasal oo kaa kaafinaya kutubta kale mutawalaadka ee faahfaahsan kitaab kaa kaafinaya walidaalika in kugu filan oo caqiido saxiixa ah ayuu ku siinaya lumcat lictiqaad ay bulgatun min alictiqaad waayo mudaafka iyo mudaafun ilayhiga dee macnihiisu waxa uu yahay saddex macne ayaa loo isticmaalaa inay idaafadu tahay bimacnaa min ama bimacnaa fi ama bimacnaa ila allaam kitaabu zaydin haddii la yidhahdo macnaheedu muxuu noqonaya kitaabun lizaydin waa kitaabkii zayd lahaa wy tanna waxaan leehay lumcatu lictiqaad lumcatun min alictiqaad yani waa lumco ama waa bulgo wax qofka ku filan oo ictiqaadkii saxiixa ah ka mida yani caqiidadii saxiixa ahayd ayaa in kugu filan lagaa siina macnaha shiiku saa uga jeedaa waa sidaas weeye ictiqaadna saa ogsoon tihiin min alcaqdi baa laga keenay caqdiga iyo caqiidadu waa shayga la adkeeyey wa min shari nafaataati fi lcuqad guntimihii wy guntimuhuna waa wax la xirxiray soo maa oo la adkeeyey macnahaasaa luqada loo isticmaalo walidalika waxay noqonaysaa caqiido waa wixii go-an ee qalbigu gooyey ayaa caqiidada saxiixa iyo faasido labadaba waa noqota caqiido wanaagsan oo kitaabka iyo sunnada waafaqsanna waa noqotaa caqiide qofku uu aaminsan yahay oo baatilana waa noqota haddii la yidhahdo caqiido ka dhalan mayso caqiidadaas inay sax tahay waayo caqiido waa wixii qalbigu u gooyey walidalika waxaan leenahay caqiidatu suufiya caqiidatu ljahmiya waa sidaas caqiidat alyahuud kadaa wey caqiidatu nasaara waa sidaas waayo caqiidada waa wixii qofku uu aaminay sida awgeed maadaama ictiqaadku yahay shay labadaba ixtimaalaya shiikhu waa inoo sifeeyey oo waxaa lagu sifeeya caqiidadaasi inay tahay alhaadi tii ku hanuuninaysay qofkaas ilaa sabiili arashaad wadada hanuun kugu hanuuninaysa alhaadi waa caqiidada kugu hanuuninaysa wadadii liibaanta iyo badbaadada idan caqiidadani waa caqiida waxa weeye صaxiixa oo madhabtii ahlusunna waljamaca ku saabsanaa shiikhana waa la waafajiyey si wanaagsan ayuu kitaabkan usoo bandhigay masaaisha uu sheegayo adiladoodii kitaab iyo sunne ayuu waxa weeye shiiku tilmaamaya masaail baa lagu naqdiyey shiika oo lagu qabsaday masaaishaasna halkeeda ayaynu ku tilmaami doonaa insha allahu tacaala oo aynu ku dul istaagayna ibnu rajab alxambali oo isaguna sheekh salafiya oo xambaliya oo culimadii muxadisiinta ka mid ah ayaa shiikan isagoo ka hadlaya waxaa yii tasaaniifuhu xasan kutubtiisu waa wanaagsantaha fii usuuli اdiin kutubta uu caqiidada ka alifay waa kutub wanaagsan wey bal fii gaayat اlxusni wanaagga halkii ugu dambaysay ayay waxa weeye kutubtaasi gaartay waa kutubta uu shiiku caqiidada ka alifay wuxuu yihi waagtaruhaa calى طariiqati aimati اlxadiid culimada muxadisiinta wadadoodii iyo caqiidadoodii ayay kutubta caqiidadiisu ay waxa weeye ku dhisantahay wuxu uhi shiku raximah اllahu tacaala bismi illaahi الraxmaan الraxiim bismi illaah magaca ilaahay baan u alifu kitaabkan ku alifay araxmaan allihii naxariista guud naxariisanayey alraxiimi allihii naxariista gaarka ah waxa way dadka muminiinta u naxariisanay shiku wuxuu ku bilaabay magaca ilaahay buu ku bilaabay magaca ilaahay ayuu ku bilaabay waxaana ugu bilaabay magaca ilaahay asbaabaha soo socda awgood buu ugu bilaabay ko wuxuu magaca ilaahay magaca ilaahay shiku wuxuu ugu bilaabay isagoo ku dayanaya kitaabka alle ee casiiska bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kitaabka qur-aanka ah waxaa lagu bilaabay iyo suwartiisa dhammaanteed bisinka ayaa lagu bilaabay iyo isagoo taa ku dayanaya shiku waa inoogu bilaabay mid labaad isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dayanayana waa inoogu bilaabay oo sida waxa weeye saxiixaanka iyo keyrkiiba ku sugan nebigu kutubtii uu u dareeyey madaxdii caalamka xilligaa xukumaysay ee gaalada ahaa wuxuu ku bilaabayey bisinka ayuu ku bilaabayy bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamed bni cabdillaah ilaa heraqla caiim ruum iyo kuwa lamidka sunno nebi isagoo dabaqayana waa u sameeyey sunnadaa nebiga saxiixa ahina waa sunno ficliya weeye nebigu uu sameeyey ficil hanu sameeyey amaa qowlan xadiidka ku yimi kullu amrin dibaali laa yubda'u fiihi bibismi illaah fahuwa ajdam fahuwa aqtac fahuwa abtar xadiidka noocaasa in badanoo culimada ka midi waa daciifiyeen waa daciifiyeen laakiin nebiga waa ka sugnaatay inuu ku bilaabay ficilkiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam way ka ansaxay waxaa kaloo loogu bilaabanayaa iyadoo magaca ilaahay laga barakaysanayo tabarukan wasticaanatan bismi illaahi jala wacala magaca ilahay iyadoo la barakaysanayana waa loogu bilaabaya ta ugu dambaysa ee shiiku ugu bilaabayo masbalada waxa ay tahay in culimadu ay isku waafaqeen oo ay ku kulmeen in haddii kitaab la alifayo inay tahay in bisinka alle lagu bilaabo sida xaafid ibnu xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala uu soo naqlinayo ee uu leeyahay ajmaca almusanifuuna culimada kutubta alifa waxay isku waafaqeen cala ibtidaai tasniifi bibismi illah kitaab haddii la alifayo in magaca alla lagu bilaabo asbaabtaas oo dhan iyadoo la tixgelinayo ayuu shiiku wuxuu ugu bilaabay magaca alle ayuu ugu bilaabay kadibna shiiku bacda albasmala waxa uu yihi alxamdu ma hadda maanteen lilaahi ilaahay bay u sugnaatay tafaasiisha basmalada ku sugan waxa weeye maadaama duruustu ay musalsal tahay nagu soo noqnoqonayso aada waxa weeye u dul istaagnayn wuxuu uhi shiiku alxamdu ma hadda maanteed ama jinsiga mahadi lilaahi ilaahay buu u sugnaa ma haddana shiiku waa ku bilaabay sida alla subxaanahu watacaala markii basmalada uu waxa weeye kitaabkiisa ku bilaabay looga daba keenay mahadin ilaahay la mahadinayo suwar badan oo qur-aanka ka midana waxa weeye ilaahay uu ku bilaabay xamdalada uu ku bilaabay mahaduna macnaheeda jaamica ahi waxa uu yahay sida shaekhulislaam ibnu taymiya uu ku macneeyo waxa ay tahay athanaau ama dikru maxaasini lmaxmuud calaa wajhi altacdiimi walijlaal kan la ammaanayo wanaaggiisa in la sheego oo lagu hadlo si ay weheliso jacayl iyo weynaysiin ay weheliso kaasaa xamdi layahay laakiin madxi oo isaguna ammaana madxigu waa qofkii in la ammaano wanaaggiisa la sheego laakiin camal qalbiga aanu la socon haddii camal qalbiga u weheliyo xamdi baa la yidhahay wa huwa alablaq oo waa ammaan qalbiga ka soo fulaysa cidda aada jecesha ee aada weynaysiinayso ammaanta aada ammaanaysaa waa xamdi laakiin haddii ay tahay un inaad ammaanayso laakiin qalbiga aanay ka soo fulin jacayl iyo weynaysiinna aanay wehelin ta noocaasa madxi bay noqonaysa madxi ayay noqonaysa af soomaali ahaan labaduba waa ammaan wey laakiin maadaama luqada carabeed inaga bareegsan tahay iyaga farqi baa u dhaxeeya madxi iyo xamdi jinsiga mahad ilaahay bay u sugnaatay allihii almaxmuudi lagu mahadinayay bikulli lisaani carab kasta lagu mahadinayay lisaan waa xubinta lagu hadlayo waxaa kaloo loo isticmaalaa lisaan luqadana waa loo isticmaalaa waayo luqada luqadaha waxaa loo isticmaalaa ama loo adeegsadaa carabka ayaa loo adeegsada cidda ku hadlaysaa waa carabka wey marka iyadoo la eegayo shayga ka dhalanaya oo carabkaasi waxyaabaha uu ku hadlayo ee ah luqadii iyadana iyadoo la eegayo lisaan waa la yidhahda wamaa arsalna min rasuulin ilaa bilisaani qowmi ay biluati qowmi luqada qowmkiisa luqada qowmkiisa marka sheikhu waxa u leeyi ilaaha lagu mahadiyo carab kasta lagu mahadiyo bimacnaa luqo kasta allaha lagu mahadiyo oo waxa weeye lahjadaha kala duwan iyo luqadaha kala duwan dhammaantood ilaahay subxaana wa tacala lagu mahadiyo almacbuudu fi kulli zamaan waxaa kaloo soo gudagelaya kulligaas caamka ah lisaanka waxaa soo gudagelaya lisaan lxaali wa lisaan lmaqaal lisaan lmaqaal kii lagu hadlay ee waxa weeye la maqlayay ee lagu hadlayay waa soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya lisaanu almaqaalna waa soo guda gelaya lisaanu alxaalna waa soo guda gelaya labaduba waa soo guda gelaya lisaanu alxaal lisaanu almaqaal waa seedna oo kale waa mahadinta ilahay innagu waynu mahadinay waynu ku hadlayna laakiin lisaanu alxaal yani qofkii ku hadli maayo laakiin xaalkiisa ayaa waxa weeye mahadinaya ta noocaasa waxaa soo gudagelaya makhluuqaadka ilaahay oo dhan ayaa soo gudagelaya wixii aan waxa weeye hadal lahayn wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdi walakin laa tafqahuuna tasbiixahu alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaat wاlardi wاطayru saafaat kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah tasbiixdiisa iyo taxmiiddiisa ilahay waxa weeye waa ogaada idan waxaan lehi bikulli lisaan waxaa soo gudagelaya luqadaha kala duwan asoomaali iyo carabi iyo ingilish iyo faransiis iyo wixii la mid a waxaa kaloo soo gudagelaya lisaanu lmaqaali wa lisaanu lxaal labaduba waa soo gudagelaya almacbuudi allihii la caabudayay fi kulli zamaani xilli kasta la caabudayay allaha allaha xilli kasta la caabudo ilaaha waxa weeye xilli kastaba la caabudo cibaadadu saynu ogsoonnahay waa laba nooc waa cibaado caama iyo cibaado khaasa cibaadada caamkahay waxa ay tahay almacbuudi aan sugaysano intaa almacbuudi allihii la caabudaya fi kulli zamaanin xilli kasta la caabuday cibaadadaynu ogsoonahay waa laba nooc waa cibaadi cubuudiya caama وعبودية خاصة أما عبودية قهر وعبودية اختيار عبودية أما عابدي لغو خصبيهي يمد وحوية اختيار لصمين عبودية اختيارك وتددك مسلمين تهي أي سمينيا تدك مؤمنين تأه عبادة إله إله عبادة سنيان وعبودية اختيار وعبودية خاصة فتوى عبودية يدوى عبين يسوق الدرس عبودية بسلوحة إتهي والعبودية العامة أما عبودية القهر عبودية اللغو خصبية إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا يتعلق قتل الماما يكل له قانتون إلهي وحا أصبنا بين السماوات يدوالك وحي كسبا كل وحا السماوات يدوالك كسبا نوع دونها النوع نولها النوع من نولها النوع مسلم هنو قال هنو شين هنو إنسي هنو دمانتون إلهي بي أدو ليسيهين ووحوهي أهكا سمين عبودية نوعاتنا وسوق دقلي ووحا إتهي عبوديون تدك دمانتي قال يا مسلم با إلهي أي أدو ليسيهين إلهي أي أدو ليسيهين إلهينا وح الله لوحي أدونه وكفلنا يب تسوح الإله ده عبودية وحوية عامة أما عبودية قهر بلنا إذا نوعية عبادته نهدي أنه آبنه إلهي ومثل عابدية في كل زمن حل كستوى مثل عابدية بل وفي كل مكان مال كستنوى لغو عابدية أما عبادة سيهن نقطه عباده لغو خسبية هاي أو تيقال كسميني هن نقطه أما عبادة اختيار كاللولي إيمانيه ee qofka muslimka ay la imanayay ha noqoto labaduba oo soo guda gelaya alladii allahasoo laa yakhluu aanu ka madhnayn min cilmihi cilmigiisa makaanun meelina aanay ka madhnayn ilaahay cilmigiisa iyo xogogaalnimadiisa meelina kama madhna oo shay kasta cilmigiisa ayaa gaara cilmiga allah subxaanahu watacaalana waa cilmi shaamila oo waxa weeye caalamkan oo dhan wax allaala wixii ka dhacaya iyo wixii ka dhici doona ilaahay waxa weeye si duuduubaya si faahfaahsan ba u ogya adilada tilmaamaysaan ha addoon baona yaclamu maa yaliju fi lard waxa dhulka gelaya ilaahay waa ogya wamaa yakruju minha waxa ka soo baxayana ilaahay waxa weeye wa wixii ka kacaya ka baxayana ilaahay waa ogya wamaa yanzilu min asamaa wixii samada ka soo degayana waa og yahay wamaa yacruju fiiha wixii u kor noqonayana ilaahay waa og yahay walaa xabatin fi ulumaati alard walaa rasbin walaa yaabisin ila fi kitaabin mubiin waxa weeye ilaahay wax kastoo koonkan ku sugan ilaahay waa og yahay idan ilaahay makhluuqiis ama kownkan siduu u dhan yahay cilmigiisu meelna kama madhna yacni shay kasta oo koonkan ku sugan ilaahay uu og yahay oo cilmigu u qahayo alladii allahasoo laa yaklu aanu ka madhnayn min cilmihi cilmigiisa makaanu meelina aanay ka madhnayn walaa yashqaluhu kama mashquulisa shaanun xaalna can shaanin xaal kale ilaahay waxa weeye shayna shay kama mashquul yacni shay uu ilaahay ku mashquulsan yahay shay kale ka mashquulin maayo ibn aadamka lagu yaqaana haddii uu mashquulo oo ficil uu ku mashquulo inaanu awoodin ficil labaad inuu ku mashquulo ama uu la yimaado waana ta qaacidada fiqiga ay tiraahdo almashquulu laa yushqal wixii mashquulsan lama mashquuliyo wixii mashquulsan lama mashquuliyo oo qofku hadduu shay ku mashquulo ama cibaado ku mashquulo mid labaad inuu yihahdo waan la imanaya mid dhacaysa ilaahay subxaana watacaala awooddiisu waa kaamil wey shayna shay ka mashquulin maayo yani awooddiisu waa kaamil wuxuu awoodaa hal mar ilaahay inuu afcaal badan iyo axwaal badan ilaahay inuu qabto ayuu waxa weeye allah subxaana watacaala awood u leeyahy janna ilaahay waa ka weynaada can ilashbaahi wixii shabahaya ilaahay waa ka weynaada iyo walandaani waxyaabaha la midka ah ee waxa weeye la masaha halkaana sheikhu wuxuu ku tilmaamay uuna inoo sii faahfaahin doonaa ilaahay inuu ka wen yahay inuu cid shabaho cid ay u eekaato oo bimacnaa waxyaabaha uu gaarka la yahay cidii inay ku sifowdo ama isagu waxa makhluuqu uu gaarka la yahay inuu ku sifoogo ilaahay waa ka weynaa khalqigiisa inuu shabaho ilaahay waa ka weyn andaad inuu yeesho dad la mida oo ilaahay la midana ilahay subxaana wa tacaala waa ka weyn walam yakun lahu kufuwan axad laysa ka milihi shay iyo wahuwa samiic lbasir iyo adilada la midka ah ayaa inoo tilmaamaysa janna waa ka weynaaday can ilashbaah shabihitaan iyo walandaad iyo wixii lala mid dhigayo ilaahay waa ka weynaaday watanazah ilaahay waa ka nazahnaan can asaaxibati waxa weeye xaas iyo walawlaadi ubad labadaba ilaahay waa ka nazahnaan oo waxa weeye ilaahay waa ka nazahanya oo waa ka marhanya oo waa ka dahiranya inuu yeesho xaas inuu yeesho iyo ubad labadaba ma takada ma اtakada allahu min walad ilaahay walad ma yeelan ma اtakada صaaxibatan walaa walada ilaahay ma yeelan xaas ma yeelan ubadna ma yeelan sababtoo ah qofku hadduu xaas waxa weeye yeelanayo ama uu yeesho oo ubad uu dalbayo wuxuu u dalbayaa baahi uu u qabo xaasna waa u baahan yahay ubadna waa u baahan yahay maadaama ilaahay uu yahay midaan khalqigiisa u baahnayn oo samada oo waxa weeye madaxtinimadiisu kaamil ay tahay oo qaniya oo cidna aan u baahnayn shayna aan u baahnayn ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka kaaftoomay waxyaabo badan oo ibni aadamku u baahan yahay sida ubadka iyo xaaska wixii la mida watanazaha ilahay waa ka nazahnaaday can asaaxibati xaas inuu yeesho iyo walawlaadi ubad inuu yeesho ilahay waxa wey waa ka nazahnaaday wanafada waa ku fulay xukmuhu xukumkiisa fii jamiici alcibaadi addoommada oo dhan buu ku fulay oo ilaahay waxa uu xukumo xukumku sida la ogsoon yahay waa laba waa xukum sharciya iyo xukum kowni xukumka sharciga ah waa alamru wannahyu iyo wixii lamida salaadu inay waajibtay iyo zinadu inay muxaram tahay iyo wixii lamida xukumka laakiin halkan looga jeeda waa xukumka kowniga yacni wixii ilaahay uu xukumay kownkan inuu ka dhaco waa ku fulayaa khalqigiisa waa ku fulay oo waxa weeye geedka go-on weeye inuu fulay wanafada waa ku fulay xukmuhu xukumka alle fii jamiici alcibaad addoommada oo dhan buu ku fulay ama jeclayso ama ha jeclayso waxa weeye xukumkaasi waa fulay maadaama ilaahay uu doonay waa xukum fulay laa tunadiluhu ma matalaan oo ma shabahaan alcuquulu waxa weeyaan caqliyaashu bitafkiiri faker ilaahay ay ka fakerayaan ilaahay matal iyo tusaale uma sameeyaan walaa tatawahamuhu isma mootiiyaan alquluubu quluubtu bitaswiiri qaabeyn ilaahay ay qaabaynayaanna waxa weeye ilaahay iskuma mootiiyaan shiku halkan wuxuu ku tilmaamay labadaba haddii la isu geeyo ujeeddada looga jeedaa waxay tahay kayfiyada alle inaynu ogaano in la diidiyo yacni ilaahay sifaadkiisu iyo daatadiisu qaabka ay tahay inaynu ogaan karno ayaa lagu diidaya qaabayntaa haddii la diidana waxaa laga fahmayaa in ilaahay loo sugayo waxa weeye sifooyin iyo tilmaamo ilaahay in loo sugayo sifooyinkaa iyo tilmaamaha haddii ilaahay loo loo sugay in waxa weeye caqligu uu qaabeeyo ama uu isku mashquuliyo siduu u qaabayn lahaa ta noocaasa waxaan leenahay mid suurtagala maaha caqligana uma banaana haddii uu ka shaqeeyana miduu gaadhayo oo uu awood u leeyahay ma aha taana wuxuu ku tilmaamaya xadiidkii bacdu ahlicilmi ay saxiixiyeen ee nabigu yihi calayhi asalaatu wasalaam تفkروا في آلاء اللh ولا تفkروا في ذات اللh waxaad ka فkrtaan oo bimacnaa maskaxda kaga shaqaysiisaan nicmooyinka ilaah ee ilaahay idinku nicmeeyey laakiin daatada alle iyo qaabka ay tahay iyo wixii ku saabsan ta noocaasa ha ku fakerina ayaa waxa wey nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam idan shiku waxau leeyi in ilaahay la qaabeeyo ama laga fekero qaabka uu yahay mid waxa weeye banaan maaha waayo ilaahay wuxuu yihi walaa yuxiiquuna bihi cilma ilaahay cilmi lagu koobi maayo ixaadada la diidayaana waa in la ogaado ilaahay kayfiyadiisa la ogaado ama sifaadka alle ee macnahooda aynu fahanay qaabka ay yihiin in la ogaado ama macnahaasi halka ugu dambeeya u gaadhsiisan yahay in la ogaado waxyaabahaas oo dhan midaynu awoodayna ma ilaahay qaabka u yahay صفaadkiisu qaabka ay yihiin bal yadaahu mabsuubataan baa ilahay loo sida sheekhu inoo keeni doo labada qacmood ee ilaahay waafigsan yihin صifada iyad la yidhaahdo luqada waynu fahmi laakiin qaabka ay tahay midaynu fahmi karna ma xadka ay leedahayna midaynu fahmi karna ma صifada cilmi ilaahay cilmi baa loo sugay macnaha cilmiga ama صifada cilmiga waynu usugayna waynu fahmayna cilmi waa la yaqaana laakiin cilmigaasi xadka uu leeyahay iyo dhammaadka uu leeyahay inta uu gaashiisan yahay midaynu ognahay midaynu ognahay waxyaabahaas oo dhan waayo walaa yuxiiquuna bihi cilman bay soo gudagelaysaa mid waxa weeye saxma shiku waxa uu laa tumailuhu ilaahay ma matalaan alcuquulu cuquushu bitafkiiri faker ay ka fakerayaan ilaahay matal uma sameeyaan cid lamida oo ay uga qiyaas qaadanayaan oo ay leeyihiin ilaahay waa noocan oo kale ama sifadiisu waa noocan oo kale waxa weeye ma ahaanin walaa tatawahamuhu isma moojiiso alquluubu quluubtu bitaswiiri qaabayn yacnii quluubta kusoo dhici mayso qaabayn ay ilaahay qaabaynayaan wuu inoo keeni doonaa sheikhu wax kasta كل ما خطر في بالك من صورة أو كيفية فالله بخلافها وحكستا ومسكحلا ركصودا oo ah ilaahay in la qaabaynayo ama waxa weeye suurad loo yeelayo qaab loo yeelayo ilaahay cagsigeeda ayuu kusugay waa khilaafsay oo taa waxa weye kuma sifaysta waayo haddii taa aada gaadho waxaa meesha ka baxaysa walaa yuxiiquuna bihi cilman ayaa meesha ka baxay shiku wuxuu hi laysa kamilihi laysa ma ahanin kamilihi ilaahay oo kale shay-un shayna ma ahanin wa huwa ilaahay asamiic waa alla wax maqlaya albasiiru waa alla wax arkayo aayaddani laba qolo oo ahlulbidaca ka mid ah oo sifaadka iyo tilmaamaha ilaahay ku lumay ayay aayaddani waxa weeye raddi ku tahay ama qowlkoodii waxa weeye lagu celinaya qaybta koowaad laysa kamilihi shay-un waxaa lagu radinayaa qolada sifaadka ilaahay ku khaldamay ee ku dhacay tashbiiha iyo tamhiilka ku dhacay ee ilaahay intay sifaad u sugeen laakiin ka dhigay sifaadkaas sifaad waafaqsan sifaadka makhluuq aayaddaasi diidaysaa ilaahay shayna inaanu la mid ahayn muxuu maxaanu kula mid ahayn waxaanu kula mid ahayn ilaahay kamaal buu gaar sifaadkii ugu wanaagsanaa iyo magacyihii ugu wanaagsanaa ayuu ilaahay ku sifaysan yahay kamaal iyo dhamaystiran buu ka gaadhay hadduu halkaa ka gaadhay cidi lama mid ah idan nafyigaa laf ahaantiisa ayaa waxaynu ka fahmaynaa in waxa weeye ilaahay loo sugayo waxa weeye sifaad loo sugayo iyada lafteedaynu ka fahmay waayo qolada mucasilada la yidhaahdo ee diidaya sifaadka alla diidaya iyo kuwa asmaada alla diidaya ayaa aayadda waxay u daliishadaan magacyada ilaahay uu isu sugay nebiguna calayhi asalaatu wasalaam uu u sugay iyagoo aayaddan daliishanaya ayay diidaan oo haddii la yidhaahdo bal yadaahu mabsuutatan ilaahay laba qacmood baa loo sugaya waxay leeyihiin laysa kamilihi shay ibni aadamkii baa laba qacmood ilaahayna waxa uu leeyahay laysa ka milihi shay cidi lama mid ah aayaddaasi soo deliishan laakiin waxaan leenahay allah subxaanahu watacaala wixii uu sugay ee uu isu sugay siday noo iman doonto waa in loo sugay ta labaad shayga sifaadka loo diiday laga madhnaysiiyey waxa weeye waa naqs waa naqsi haddii la yidhaahdo sifada noocaasa kuma sifaysna oo taa kuma sifaysna oo taa kuma sifaysna waxaa ka soo baxaya naqsi baa ka soo baxay ilaahayna kamaalka wuxuu ku gaadhay sifaad wan wanaagsan iyo tilmaamo wan wanaagsan ayuu ilaahay kamaalka ku gaadhay idan laysa ka midlihi shay manduuqeed wuxuu ku cad yahay in la radinayo qolada ilaahay cid u ekaysiise ku shabahay ayaa lagu naqdinaya mafhuumkeedana dadka waxa weeye ilaahay sifaadkiisa awilay ee hadleeyey ee banaysiiyey ee sugi waayey ayaa waxa weeye lagu radinaya aayadda inteeda dambana waxay tilmaamaysaa isbaat ilaahay in loo sugo asmaada iyo sifaatka in loo sugo asamiic waa magac ilaahay isku magacaabo sifuu tilmaamayaa sifadaasi waxay tahay inuu yahay ilaah wax maqlaya oo sifatu samci bay noo faa'iidanaysa qaacidaduna waxay tahay kullu kullu ismin yatadamanu sifa magac kasta oo ilaahay loo sugay waxa uu koobaabsanayaa sifo iyo ka badan sifo iyo ka badan asamiic waxaanu ka faa'iidaysanaynaa sifatu assamc ilaahay inuu wax maqlo ayaa laga faaidaysanaya idan albasirna waa lamid waa magac waxaanu ka faa'iidaysanaynaa ilaahay inuu wax arko sifatu lbasar ayuu inoo faa'idaynaya aayadda qeybteeda dambana waxay bushinaysaa nimanka mucasilada la yidhaahdo ee sifaatka alle awilay ama diiday nimanka noocaasa ayay bushko haddii aayaddan labadeeda qaybood la isu geeyo waa sida ahlusunna waljamaaca ay qabaan oo ay leeyihiin waxa weeye ihbaatun bilaa tashbiih ihbaatun bilaa tashbiih ama bilaa tamtiil ilahay waxaa loo baahan yahay sifaadkiisa haddii laga hadlayo ihbaat in la sugo sugitaankaasna aanu uga socon matalaad khalqigiisa lagu matalay idan ihbaatun waxaa laga qaatay asamiic iyo albasiir ihbaat baa laga qaatay waa la sugo markaynu leenahay bilaa tashbiihna waxaynu ka qaadanaynaa laysa ka midlihi shay iyada ayaa lagu diiday ilahayna cidi lamid idan taasi waa jumlo ihbaatun bilaa tamtiil wuxuu uhi shiiku lahu ilaahay waxaa u sugnaaday alasmaau magacyadii alxusna wanaagga badnaa lahu ilaahay bay u sugnaatay alasmaau magacyadii alxusna wanaagga badnaa iyo wasifaatu sifooyinkii alculaa sarreeyey ilaahay unbay u sugnaatay waayo alasmaau waa mubtada lahuna waa khabaru muqadam oo kaainatun lahu waa khabar muqadam qaacidada cinda albalaadiyiinna waa tii ahayd taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu alxasra shayga ay ahayd in la dibdhigo haddii la soo qadimo wuxuu keenayaa xasrigu faa'iideyna waxaa la macno la mid tahay aayadda ilaahay uu yihi walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha ayay la macno alasmaa alxusnaa waxaa lagu tilmaamay alxusna waa afcalu tafdiil oo ah waxa weeye muanas axsan oo afcalu tafdiila kii wanaagga badnaa ayaa waxaa muanaskiisu noqonaya xusnaa buu noqonaya idan ilahay waa in loo sugaa magacyada wanaagga badan magacyada wanaagga badan magacyada ilaahay lagu magacaabaya baabilkiisu muxuu yahay baabilkiisu waxa uu yahay wixii ilaahay magac u noqonaya saddex shay in laga helo hala qor saddex shay wixii laga helo ayaa magac ilaahay noqonaya haddii laga waayo magac alle la noqon maayo haba u eekaado nusuusta kitaabka iyo sunnada magac alle haba noqon waayo xadiidkii waxa weeye صaxiixaynka ku sugna waa ki tilmaamayey ina اllaha huwa الdahru ilaahay huwa isaguba aلdahru waa xilliga aلdahru magacyada ilaahay kama mid ah walow ibnu xasm iyo bacdu ahli cilmi ay magac ka dhigeen laakiin kowlka noocaasa culimadu aad bay ugu naqliyeen addahru magac ilaahi ma ah waayo magac wanaag badan ma ah waa xil waa jaami صifaat iyo tilmaamo wan wanaagsan ma laha daabitku waxaa u yahay asmaada ilaahay wanaaga badan sida shaikhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala muqadimada sharxu اlafsahaniya kitaabka alafsahaniya la yidhaahdo ee sheikha afsahani la yihahdaa leeyahay oo waxa weeye kutubta caqiidada ka mid ah oo caqiidada waxa weeye ashaacirada waxa weye u janjeera kitaabkaasa waxaa sharxay shaikhu lislaam ibnu taymiya ayaa sharxay waana kitaab matbuuca muqadimadiisa ayuu shiikhu islaam ibnu taymiya waxa uu yidhaahdaa asmaa lxusna waxaa la yidhaahdaa hiya alatii yudca allahu biha hiya alatii yudca allahu biha waa ta lagu ducaysto hiya alatii yudca allahu biha waa ta aqbalaysa in lagu ducaysto yaa raxiim tarxamni ya lطيif lطf bi ya غaفوur اغfir lii ya twaab tub calaya iyo wixii lamid hiya اlati yudcى اllah biha wa hiya اlati jaءat fi اlkitaabi والsuna waa daabidka labaad kitaabka iyo suno waa inay ku timaadaa dabcan sunadaasina waa inay صaxiix tahay wa hiya اlati تqtadي اlmadxa والثanaaءa binafsiha waa in ammaan ilaahay la ammaanayo laf ahaanteeda ay u keensata bidaatiha yacni lafdigaas ayaa wuxuu keensanayaa laf ahaantiisa ammaan buu keensanaya haddii lafdi lafdigaa ilaahay loo sugaya laf ahaantiisu aanu ammaan keensanayn magacaas nusuusta kitaabka iyo sunada ha lagu sheego ilahay lagu magacaabi maayo waa sida ina min almujrimiina muntaqimuun oo kale منتقم waa اسم wy اسم فاaعل اسم فاaعل اسمka نooعaas مagaع ilaahay loo sugayo ma ah oo ilaahay in la yidhaahda المنتقم waa kaa goosta ma ah waayo صفada uu tilmaamayaa صفaة الانتiقاam argoosad sidiisa amaanu ma ah انتiقاamka waxaa la yidhaahdaa sideeda ammaanu ma ah waa wax muqayada waxay ammaan noqonaysaa ciddii waxa weeye ehelka u ah ina min almujrimiina muntaqimuun muntaqimuun walidalik magac ilaahay loo ahaan magac ahaan loo sugima saddexdaa baabil haddii la helo oo kitaabka iyo sunada uu ku ansaxo ku sugnaado aqbalana in lagu ducaysto yani masalan ya muntaqim haddii magac laga dhigo intaqim mini miya ansaxay ya waxa weeye ta aqbalaysa in lagu ducaysto kitaab iyo sunana ku sugnaatay madxi iyo ammaanna laf ahaanteeda u aqbalaysa taasaa waxaa la yidhaahdaa waxaa taa looga jeeda صifaatka muqayadka ah ee waxa weeye sideeda aan loo sugayn inaan ilaahay magac looga sugay waa tanaan soo wado makriga kaydka istihzaaga صifaatka noocaasa waa muqayad qaluu inamaa naxnu mustahzi'uun allahu yastahzi'u bihi inahm yakiiduuna kayda waakiidu kayda wayamkuruuna wayamkuru اllah almaakir alkaa'id almustahzi magacyo ilahay in looga sameeyo saxma waayo sifaadka ay tilmaamayaan sifaat muqayada wey sidooda ammaan uma ah sida alraxiim iyo alcaziiz iyo aljabbaar ay sideeda ammaan u tahay tani ammaan uma ah waxay ammaan noqonaysaa haddii la qaydo mustahzi'un biman yastahzi'u bihi yakiidu man yakiiduhu ymkuru biman ymkuru bihi iyo wixii la mida walidalik sifaatkaa muqayadka ah ma aqbalaysa ilaahay magac looga sameyo ma aqbal halkaana waxaad ka fahmaysaa magacyada ilaahay loo sheegay ee asamiic albasiir alcaliim alqadiir alfataax iyo wixii la mida magacyada sugnaaday ilaahay lagu magacaabay sifaadka ay tilmaamayaan waa sifaat mutlaqa oo waxa weeye sii daysan oo aan qeyd lahayn oo waxa weeye caliimun man yaclamuhu la odhan maayo ee waa caliimun ciddii og iyo ciddii ka jaahilaya kulla shay cilmigu ogay waa sifaat mutlaqa wey idan magacyada ilaahay aynu u sugnay sifaadka soo gudagelaya maxay noqonayaan waa ifaat mulaqa ifaat mulaqa ifaatkii muqayadka ahaana ma banaanaanayso magac ilahay in looga sameeyo ma banaanaanayso waayo daabidka magaca ilaahay lagu magacaabaya waxa uu yahay waa shayga las ahaantiisa ammaan u keensada ilahay waxaa u sugnaaday magacyada wanaagga wuxuu hi waifaat alcula sifooyinka saraynta badan baa ilaahay u sugnaaday sifooyinkana waa taynu hadda tilmaamay waa laba nooc noocaynu ku tilmaanay muqayad oo xilligaa uu qaydan yahay ayay sifaatu lculaa noqonaysa laakiin ilaahay in la yidhaahdo allahu yastahdi ama allahu yakiid ama allahu yamkur waxaan leenahay taasi ma aha sifaat lculaa ma aha ee marka la sheegay qaydkeeda ayay sifaat lculaa noqonaysa waayo waa sifo muqayada wey ifada muqayadka ah oo qaydkeedu la socdo iyo ifaatka mulaqa ah labaduba ifaat lculaa bay soo gudagelaya waxaa kaloo ifaatka ka mid a qayb muhbata iyo qayb manfiya ifaat ilaahay loo diidayo oo kitaabka iyo sunadu ay u diideen lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad wax ma dhalin lama dhalin cidina laba mid ah waa tilmaamo ilahay laakiin loo diiday iyo kuwa ilaahay loo sugay labadaba sifaadka alle ayay ka mid yihiin waxaa kaloo sifaadka aynu ka tilmaamaynaa meelo damban aan ku faahfaahin doona insha allahu tacaala sifaadku maxay ku sugnaada maxaad ku ogaanaysaa shaygaasi inuu sifo ilaahay yahay taa layga jawaab shaygaasi sifo ilaahay inuu yahay maxaad ku ogaanaysaa ya taasi waa magacyada magacyada sifaadka waa kala duwan yihi sifada in la baryaa waxa wey sax ma wa hiy alati yudca allahu sifaatka ku sheegi mayo sifaatka ilaahay kitaabka iyo sunaday ku imanaya laakiin kitaabka iyo sunadii qaabkeedaynu ugala baxaynaa shaygaasi inuu sifeya sife ilaahay iisoo gudbiya qoladina dhex ma maqasha mina codda sax wey jazaaka allah kar saan idin weydiinaya waa taas haddaynu soo sheegnay magacyada ilaahay dhammaantood inay ku guda sugan tahay sifa soo ma idan hadda waana halkan igu keenta sifada ilaahay see lagu ogaanaya magac ilaahay uu isku magacaabay ama nebi maxamed ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam magacaas sifada uu koobabsanayo ilaahay waa loo sugay inay sifo tahay baa la ogaanaya asamiic baynu hadda soo marnay waxaynu ka qaadanaynaa sifatu samci baa laga qaadanaya haddii ilaahay magac loo sheego magacaas sifa ayaa ka dhalata waana geedka go-an baynu soo tilmaanay sifa inay ka dhalanayso haddii laba iyo ka badan aanay ka dhalanay cala alaqal sifa waa ku guda suganta qaabkaa sifada waa lagu ogaada oo bimacnaa in la yidhaahdo ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay maqal buu ku sifaysan yahay oo maxaa u daliila asamiic uu isku magacaabo qaabkaa waa lagu ogaadaa waxaa kaloo lagu ogaadaa taa waynu sheegnay soma waa la fahmay magaca in lagala soo dhex baro sifooyinka ilaahay waxaa kaloo lagu ogaadaa in si toosa ilaahay sifadii uu isugu nisbeeyo wa rabbuka algafuuru du raxma duu bimacnaa saaxib soma saaxibu raxma raxmada ama naxariista kii saaxiibka u ahaado ayabtaguuna cindahum alciza faina alcizata lilaahi jamiica alciza waa sifa hadda na casiiz ba magac ba waa alciza waa sifadii العزة لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة وحوي يدنا صفات كلا لكم عزيز دول كقامين وهدي إله اللغم العاضي العزيز وحن كفى إلي سنة إن إلهي لكصف يسني أي صفة ماذا صفة العزة قافا كلنا وأنه قامين وآه صفة ستوصة إله لو نسبة ذو الرحمة العزة لله يوحي اللمد صار يشبه تانا ولا قفايد وحكى صفاتك لا قفايد إن وحوية صفاتي فعلها الوصف الرحمن على العرش استوى استوى وفعل ماضي ونحن كقابرنا صفة الاستواء على القابر وجاء ربك حلق قابرنا صفة المجيء أن يأتيهم الله صفة الإتيان يوحي الله منه فعل إلهي سشالي إنه سميي يبنى يضحك الله يعجب ربك waxyaabahaas oo dhanna afcaal ilaahay uu sameeyeyna waxaynu ka qaadanaynaa sifooyin baynu ka qaadanayna laakiin sifooyinkaas waa sifaatu ficliya ayaa la yidhahdaa sida aynu waxa weye ka sheegi doona shiikhu waxaa ui alraxmaan waa allaha raxmaanka ah istawaa waa ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa shiikhu wuxuu tusaalaynaya sifooyinka ilahay buu tusaalaynaya aayaddaas alraxmaanu cala alcarshi istawaa sifana waa ku sugan tahay isimna waa ku sugan dabcan haddaynu isim nidhaahno sifo kalena waa la socota laakiin hadda ka isim ahaan baynu u sheegna isimku muxuu yahay waa alraxmaan sifaduna istawaa oo ficilkiya labada waa ino faydin istawaa macnayaal kala duwan baa ahlusunna waljamaca ku macneeyaan meel bay isugu tegayaan laakiin alfaada ayaa kala duwan afar macne ayay ku macneeyaan macnaha koowaad istawaa bimacnaa cala istawaa bimacnaa irtafaca cala alcarsh istawaa bimacnaa sacida cala alcarsh istawaa bimacnaa istaqara cala alcarsh walow macnaha ugu dambeeya waxoogaa hadal ku sugan yahay bacdu ahli ilcilmi ay istishkaaleen sida ibnuqayim raximah llahu tacaala afartaa macne uu inagu kulmiyey kaafiyada alkaafiyatu shaafiya ee uu lahaa isagoo salafkii ka hadlaya falahum cibaaraat calayha arbacu qad xusilat lilfarisi طacaani wahiya istaqara waqad cala wakadar tafaca aladii ma fiihi min nukraani wakadaka sacida aladii huwa raabicu waabuu cubaydata صaaxibu shaybaani yakhtaaru hada alqawla في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن سيدا إله أو كنت المامي معنى يا شاهد شاهدني ولما أنتم تسوي مني إلهي مككر نغضي معناها نوعات اللوجه صفة الاستوانة وصفة أهل السنة والجماعة أي أيوة وحوية السغان ضدك أهل البدع هنا أي أيوة وحوية كخلافات لكن وصفة السغان ما دام إلهي أسغي رسولك السنة أسغي وحوية إنسداد الوصف sheekhu waxa ui lahu ilaahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samaawaatka wixii ku guda sugan iyo wamaa fi lardi wixii dhulka ku guda sugan iyo wamaa baynahumaa wixii u dhaxeeyey dhammaantood ilaahay baa iskale oo mulkinay iyo wamaa taxta sara iyo waxaa dhulka ama ciidda ka hooseeyana ilaahay baa waxa weeye iskale asara waxaa la yidhahdaa ciidda qoyan baa la yidhahda ciidda qoyan baa la yidhaahdaa haddana waxaa looga jeedaa dhulka hoostiisa ayaa waxa weeye looga jeeda wain tajhar haddaad la jaharto bilqowli hadalka fainahu ilaahay yaclamu waa ogyahay asira waxa la tiraysanayo iyo wa akfaa ka kasii hooseeya ilaahay labadaba waa ogyahay ay wa akfaa min asiri kaa la tiraysanayo ka kasii hooseeyana ilaahay waa ogyahay halkaa wuxuu ku tilmaamayaa allah subxaanah watacaala wuxuu inoogu tilmaamaya oo inoogu cadaynaya ilaahay waxaa weeye wax kastaba inuu ogyahay sirta ilaahay waa ogyahay oo culimada badankooda mufasiriintu ay ku macneeyeen sirta in looga jeedo wixii qof kale si hoos ahaaneed aada ugu sheegto aada la siraysato iyadoo dad badan idinla fadhiyaan qof aada kula faqdo oo bimacnaa cid kale aada u sheegto waa sir wey wa akhfaana inaadan cid kale u sheegine naftaada aada u sheegto way kasii qarsoontahay sooma inaadan cid kale u sheegin laakiin naftaada aad u sheegto sidaas ayaa culimada badankooda ku macneeyeen bacdu salafna waxa weeye si kale ayay ku macneeyeen asira waxay ku macneeyeen wixii naftaada aada ugu sheekayso sir wey ta kasii qarsoonna waa waxa naftaadu ay ku sheekaysan doonto ee qalbigaada ku soo dhici doona oo ilaahay uu sii og yahay hadda waxaad ku sheekaysanayso waa sir wey bacda saacaad sheekada cusubay kugu iman doontaana waa akfaa wey ilaahay uu ogyahay labadaba taana waa lagu macneeyey laakiin macnaha hore ayaa waxa weeye culimmadu ay u badan yihiin isagaana waxa weeye ka xoog badan waa shashigeynaa masre والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين